بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد وتفسير القرآن الكريم سورة الرعد وحان استاغني هدي أي قالدي أي وحان إلهي سكدي سو الصنم أو وح أتري جيرين يو وحو كدب مدنا أو إلهي أو تصالة أو كلا إنو قد قف أومن وآد أومن oo ceel korkii yimid oo biyihii u yeedhay oo yidhi warbiyow soo baxa oo kaalaya oonkan iga bixiya ayay la mid yihiin nimanka asnaamta caabudayo marka allah subxaanahu wa tacaalaa wuxuu inoo sheegayaa khalqigan oo dhan inay isaga u khushuucayaan oo gacantiisa ay ku jiraan welilaahi ilaahay buu u sugnaa iyuu welilaahi ilaahay buu yasjudu u sujuudaa man fi samaawaati cirarka waxa joogoo dhan waxa joogo ilaahay malaa'igtuu noo sheegay wax kaleoon inagu ognahoon garanayna male laakiin in khalqi badan uu joogo yuu ilaahay had iyo goor noo sheegaa welilaahi ilaahay buu welilaahi ilaahay buu keliya ayuu yasjudu u sujuudaa man fi samaawaati cirarka dadka joogo iyo wal ardi dhulka dadka joogaba ilaahay bay u sujuudaan marka haddii waxaad dhihi lahayd moogta oo haddii waxbaba qaar baaban sujuudine waa ka marka tawcan taa'iciina iyaga oo ilaahay ogol ayay u sujuudayaan oo karhan kaarihiina iyaga oo kahanayo ayay u sujuudaan weeye marka fiiri iyaga oo kahanayo alimaam xasan waxaa weeye alimaam alxasan albisri wuxuu yidhi almu'minu mu'minku yasjudu tawcan isagoo ogol ayuu sujuudayaa waalkaafiru gaalkana yasjudu karhan isagoo nacaya marka wuu sujuudi markaan leenahay waa markii uu uu argagaxo oo dhibaato u dhimaato marka amarkii ilaahay oo dhan baa ku soconayo oo waxaa weeye waxaa jire iskama celin karo wax kale iskama celin karo markuu dhibaato soo gaadho miskiin noqdana ilaahay buu isu miskiininayaa marka waxaa weye welilaahi yasjudu man fi samaawaati waalardi tawcan wa karhaa wa dilaaluhum xataa hooskooda hooska kuwaa samaawaadkii ardada joogo hooskoodana ilaahay buu u sujuudayaa bilguduwi gelinka hore iyo wal aasaali maxaa yeele ilaahay buu u hoggaansamayoo kolba dhinacii loo diro ayuu u dirmayaa nimankii gaalada ahaa ee asnaamta caabudayey ayaa marka qul sida qur'aanka maka lagu yaqaano in badan baad qul ka maqli qul waxaad tidhaahdaa man kumaa rabbu asamaawaati waalardi dhulka iyo cirarka allaha rabbigii rabbigooda ah oo ilaalinayo oo kolkoolinayo waa kee dheh qul waxaad tidhaahdaa man rabbu asamaawaati waalardi samaawaadkii ardada yaa rubuubiyadooda rabbinimadooda yaa iskale ku dheh mushrikiintaas yaa yaa maamula haddee su-aashaa la weydaynayana waa jees-jees iyo sukhriya lagu jees-jeesaye eh ma kuwaad idinku caabudeen oo ilaahay sokadiisa ah miyaa iskale qul waxaad tidhaahdaa allaah ilaan iyagu ama ha yidhaahdeen ama ayayna odhane jawaabta waxaad ku tidhaahdaa allaah ilaahay baa abuuroo khaaliqoodii ah samaawaadkii ardada isagaa rabbi ka ah oo isagaa maamulaya kol hadday sidaa tahay qul waxaad ku tidhaahdaa afaitakhadtum miyaad samaysateen min duunihi allahaas oo samaawaadka iyo ardada iska leh sokadiisaas miyaad awliyaa'a awliye miyaad samaysateen kuwa oo lagu xidhiidsado miyaad samaysateen welilaahi ilaahay baa iska leh welilaahi ilaahay buu yasjudu u sujuudaa man fi samaawaati waalardi cirarka iyo dhulka inta joogtoo dhan ilaahay buu u sujuudaa subxaanahu wa tacaalaa tawcan taa'iciina iyagoo ogol wa karhan iyagoo nacayo wa dilaaluhum hoosaskoodana ilaahay bay u sujuudaan oo mu'minkiina isagoo ilaahay adeecayo ayuu sujuudayaa kaafirkiina isagoo la qasbay waxaa weeye hooskoodana wuu sujuudaa bilguduwi gelinka hore iyo wal aasaali gelinka dambe qul waxaad tidhaahdaa man kumuu yahay rabbu asamaawaati waalardi yaa maamulo oo iska leh samaawaadka iyo yacni dhulka iyo cirarka yaa iska leh mar haddayna ka jawaabaynin qul waxaad tidhaahdaa allaah ilaahay baa iska leh qul waxaad ku tidhaahdaa afaitakhadtum miyaad samaysateen min duunihi ilaahaygaa sukadiisa awliyaa'a kuwa aad ku tiirsataan oo aad gargaar weydiisataan miyaad samaysateen qul waxaa tira afatakhadtum min duunihi awliyaa kuwaasoo laa yamlikuuna aan mulkinaynin lianfusihim naftooda nafcan inay nafci u keenaan naftooda walaa duran inay wax dhiba ka celiyaan aan awood u lahayn qof isaga naftiisii aqbali waaye muxuu adiga kuu qabana wey miyuu kuu qabanayaa ma waxaad yeerteen lilaahi ilaahay maxaad u yeesheen shurakaa'a kuwa ilaah ilaahnimada la wadaagsado oo isaga sokadiisa aad caabudeen oo aan awood u lahayn inay naftooda anfacaan aan awood u lahayn naftooda inay dhibka ay ka celiyaan marka say u awoodayaan cid kale inay wax u qabtaan saasaa le qul waxaad tidhaahdaa hal yastawi alacmaa waxaa weeye waa tii aanu soo sheegnay waa tusaalihii ama maahmaahdii ilaahay uu sameeyey hal yastawii ma siman yahay alacmaa qof indhala iyo walbasiiru qof wax arkayo marka ma sinno kan acmaha waa gaalka weeye walbasiiruna waa qofka mu'minka ah waalmuraadu bilacmaa alkaafiru weeye wa bilbasiirina waxaa looga jeedaa almu'min mu'minkaa loo jeedaa am hal tastawii miyay siman yihiin aldulumaatu mugdiyaasha iyo wannuuru iftiinya iftiinka ma siman yihiin had iyo goor qur'aanka mugdiga jamac buu ka dhigaa maxaa yeelay dulumaadka iyo macaasida iyo kufriga iyo nifaaqa iyo waxaasoo dhan waa fara badan yihin waa dulumaad bacduhaa fowqa bacdin amaa nuurku xaqu waa mid keliya am hal tastawi dulumaatu mugdiyaadka iyo wannuuru ma siman yihiin marka dulumaadka waanu ognahay waa waa waa dalaalkii iyo baadinimadii waxaa weeye waa iyagana waxaa lagu kala kamaa laa yastawi dulumaatu wannuur kadalika laa yastawi almu'minu aladii yabsuru diyaa'a alxaqi mu'minka xaqa arkayo iyo mushrika indhaala iyo waxaa weeye farqiga u dhexeeya xaq iyo baadilka waxaa weeye wuu cad yahay sida ay qof wax arkiyo qof aan wax arkaynin iyo sida ay u kala duwan yihiin mugdiga iyo iyo iyo nuurka ay u kala duwan yihiin bay xaqi iyo dalaalka iyo baadidana u kala duwan yihiin intaa markii la sheegay waxaa lihi am jacaluu ma waxay yeeleen lilaahi ilaahay ma waxay u yeeleen shurakaa'a kuwa shuraka oo ilaahay lawadaaj la wadaagsada ilaahnimada kuwaasoo khalaquu abuuray wax ka khalqihi siduu ilaahay u abuuro oo fatashaabaha alkhalqu ma khalqigabaa isaga ekaaday calayhim korkooda oo markay khalqigii ilaahay iyo kuwa kale oo shurakada ah wixii ay abuureen kala garan waayeen markaasay yidhahan waxba mar haddaan kala garan weynay aan midkaan rabno iska caabudno ma sidaasaa xaggay ka tahay am jacaluuma waxay sameeyeen lilaahi ilaahay shurakaa'a kuwa la wadaagso kuwaasoo khalaquu abuuray ka khalqihi ilaahay khalqiga siduu wax u abuuro oo kale wax ilaahay u abuuro miyay muxuu ahay miyay hmiyay miyay u yeeleen ilaahay oo fatashaabaha waxaa isaga ekaaday alkhalqu uumistii yaa caliim korkooga iskaga ekaatay qul waxaad tidhaahdaa allaahu alle yaa khaaliqu kulli shayin wax kasto ilaahay baa abuuree cid kastoo ilaahay garab joogto oo wax la abuurtay ma jiro wa huwa allana alwaaxidu keligii weeye alqahaaru oo wax qaharo oo wax kaleeto oo isaga ka soo haray isagaa ilaahnimada iyo rabbinimada isagaa keli la ah isagaa khaalib ah likulli shay jamiicu alashyaa'ina taxta qudratihi wa qahrihi ayay ku jiraan marka sidaa weeye waxaa weeye suuradda waxaa suuratu racdi baa lagu bilaa ayaa la yidhaahdaa wayusabixu racdu waa kaan maqalay wuxuu weriyey abi hurayra uu nabigeenna ka wariyey calayhi salaatu wasalaam nabigu wuxuu ahaa idaa samica sawta aracdi haddii uu maqlo onkodka ama gugaca yaquulu inuu yidhaahdo subxaana man yusabixu aracdu bixamdihi waalmalaa'ikatu min khiifatihi wa huwa calaa kulli shayin qadiir wax kastaba waxaa weeye awood buu u leeyahay abu hurayre fiiri kalsoonida ay diinta salafu saalix ay say diinta u rumaysan yihiin markuu nabigu sidaa ku ducaystay subxaana waxaa nasahan man qofka yusabbixu uu ku tasbiixsado alracdu man allaha yusabbixu aracdu onkodka uu ku tasbiixsado bixamdihi waalmalaa'ikatu malaa'igtana ay ilaahay nasahdo min khiifatihi wa huwa allana calaa kulli shayin qadiir sidaasaa nabiga ka sugnaatay markaasuu abu hureyre wuxuu yidhi si uu iimaankiisa xooggiisa uu inoogu sheego yaquulu man qaalahaa qofkii ducada aqriyo oo fa asaabatu ay ku dhacdo saaciqatun mid wax dilaysa oo ama jacdhe ama hanqardhehe fa calaya diyatu anaa diyadiisa bixin ayuu yidhi qofkii ducada aqriyo oy dhib soo gaadho oo ay saaciqo ku dhacdo diyadiisi anigaa bixinaya marka sidaas weeye anzala min asamaa'i maa'an fasaalad owdiyatun biqadarihaa faxtamala asayru zabada raabiya marka waxaa weeye aayadahanna sida aan u arkayno waa masalkii labaad ayay inoo sheegi doonaan markii labadaa maahmaahood ama labadaa tusaale markii laga baxo yaa haddana waxaannu arki doonaa labadii qolaa laisgarab dhigi doonaa kuwii ilaahay raacay oo masalka fiican ahaa maahmaahda fiican ama tusaalaha fiican iyo kuwii kale asnaamta raacay meesha ay ku dambaynayaan waxaa weeye marka suuradda ilaa ay ka dhammaato ayaan arki doonaaye waxaa jirta nimankii gaalada ahaa in uu nabigeenna yidhi usjuduu war niman yahow ilaahayga raxmaankaa u sujuudu ku yidhi markaasay yidhahdeen waman raxmaanu an nasjudu limaa ta'muruna waxaa suuratu furqaanna waan ugu tegi doonaa fa anzala allaahu ilaahay wuxuu soo dejiyey wahum yakfuruuna biaraxmaani qul huwa rabbii laa ilaaha ilaa huu calayhi tawakaltu wa ilayhi mataab ayuu soo dejiyey aynu aragna marka tafsiirkii iyo allah subxaanahu wa tacaala tusaalihii labaad oo inoo sheegay allah wuxuu yidhi anzala ilaahay wuu soo dejiyey min asamaa'i cirka xaggiisa wuxuu ka soo dejiyey maa'an biyuu ka soo dejiyey madarka iyo roobka allaa soo dejiyey anzala min asamaa'i maa'an fasaalad waxaa qulqushay owdiyatun togyaal ama waadiyaal baa qulqulay awdiyatun togog ama laago ayaa qulqulay biqadarihaa mid walba muggeed intay qaadi karaysay ayay qaaday webiga waxaa weeye toga weyn ama laagta weyna biyo badan bay iyay soo xambaartay webiga ama ama keliga yar oo aan isagu biyo badan qaadaynina isna qadarkiisuu soo rogay anzala wuxuu soo dejiyey alle min asamaa'i cirka xaggiisa maa'an biyuu ka soo dejiyey fasaalad waxaa qulqushay owdiyatun togog ama laago biqadarihaa muggeedii bay qaaday faxtamala wuxuu xambaaray assaylu daadkii oo webiga bahalkaas uu waday faxtamala wuxuu xambaaray uu tog waday ama laagta assaylu waxaa weeye saylki wuxuu xambaaray zabadan daad xoor buu xambaaray xumbada iyo geedaha iyo wasakhda iyo waxa dhintay iyo waxaasaa zabad la yidhaahdaa faxtamala wuxuu xambaaray assaylu daadkii zabadan daad xoor buu oo raabiyan dul sabaynayo oo biyaha saa u dol socdo xumbadii iyo geedihii iyo qodaxdii iyo waxaas ayaa muxuu ahaay ayuu xambaaray taa waa mid wa mimaa shay yuuqiduuna ay ay ay hurinayaan calayhi korkiisa fi nnaari naarta ay ku shidayaan dabka ibtiqaa'a xilyatin si ay bilado ugala soo baxaan ow mataacin alaab marka ay dahab ka dhalaalinayaan oy shiilayaan ama maahe fidada ay shiilayaan ama nuxaasta oo maarta ay shiilayaan intaba dabkaa loo bandhigaa sida waxa wasakhda iyo carrada iyo waxaa looga duuliyo ayaa la yeelaa waxaa ka mid a wa mimaa yuuqiduuna calayhi fi nnaari ay dabka ku shidaan ibtiqaa'a xilyatin waxay ka wadaan mataac iyo alaab iyo billado iyo ilan waan ogna waa laisku qurxiyaa dahabkii iyo fidadii iyo maartii iyo wixii oo dhan oo waxaa weelal iyo awaani iyo waxbaa laga samaystaa taana waxaa ka mid a zabadun isagana mid daad oo zabad ah oon qiimo lahayn oo korka ka saaran oo mithluhu mithla zabadi ilmaa'i biyaha daadxoorteedii oo kale ah ayaa isagana dul socda kadaalika sidaasoo kale yuu yadribu allaahu ilaahay u qadarayaa ama u caddaynayaa ama u yeelayaa yadribu allaahu ilaahay wuu qadarayaa yadribu allaahu ilaahay wuu yeelayaa yadribu allaahu ilaahay wuu caddaynayaa alxaqa xaqi iyo waalbaatila baatilkiibuu isgarab dhigay laba tusaaluu inagayuu inaga siiyey waa ka marka tusaalihii fa ama azabadu waxa daadxoorka ah een qiimaha lahayn fayadhabu wuu tegayaa jufaa'an eber isagoo wax jiro laa shay abale eber waaye eber jufaa'an eber buu tegayaa wa amaa maa yanfacu annaasa dadka wax anfacayo wixii dadka anfacayo fayamkutu fi lardi dhulkuu ku nagaanayaa marka waxaa weeye xaq iyo baatilkana waa sidaa baatilku wuu wuu tegayaa fayadhabu jufaa'an waxaa weeye wa ama albaatilu baatilkaa isagu saas weeye alla bal naqdifu biاlxaqi cala albaatil fayadmaquhu faidaa huwa zaahiq waa kan ilaahay yihi marka waa sidoo kale fayadhabu jufaa'an waama maa yanfacu annaasa dadka waxa anfacayo fayamkusu wuu ku nagaanayaa fi lardi dhulka dhexdiisa kadaalika sidaa aanu u qadarnay oo kale yuu yadribu allaahu ilaahay u qadarayaa alamhaala maahmaahda ama tusaalahana sidaasuu ilaahay idinku qadarayaa liladiina kuwii waxaa u sugnaaday istajaabuu ajiibay lirabbihim rabbigooda ajiibay oo diinta iyo caqiidada qaatay liladiina istajaabuu lirabbihim waa mu'miniinta iimaan iyo daaco ilaahay ku ajiibo waxay u sugnaaday alxusnaa tii wanaagga badnayd oo jannadii iyo daaru naciimka ahayd ayay iska leeyihiin waaladiina kuwii lam yastajiibuu lahu lilaahi lahu lirabbihim aan ajiibinna low anna lahum iyaga hadduu u sugnaado maa fil ardi dhulka waxa yaallo jamiican oo dhan waxa hanti dhulka korkiisa yaallo wa mithlahu isagoo kalena macahu maca maa fil ardi hantida dhulka taallo iyo mid kaleeto oo la midoo la dul saaray haddii ay haystaan laftadow bihi way isku furan lahaayeen cadaabka maalintaas sugayo way iskaga furan lahaayeen laftadow bihi si ay uga badbaadaan cadaabka sugayo ulaa'ika kuwaa lahum iyaga waxaa u sugnaaday suu'u lxisaabi xisaab xun oo aan hal dembi a loo dhaafaynin hal dembi aan adduunyadana loogaga soo daadinin aakharana aan loo dhaafaynin wa ma'waahu meeshay u heenayaanna jahannamu waa naarta jahannamo wa bi'sa waxaa baas yeeshay almihaadu gogol oo la goglado waxaa ugu baas yeeshay waa jahannamada weeyaan ma haddana waa waxaa weeye ilaahay wuxuu yidhi afaman qof yaclamu og anna maa unzila wixii la soo dejiyey nebi maxamedow ilayka adiga laguu soo dejiyey min rabbika rabbigaagana lagaaga soo dejiyey alxaqu inuu xaq yahay qof og kaman miyuu la mid yahay huwa qofkaaba acmaa indhala oo xaqa iyo waxaasoo dhan ka indhala miyuu la mid yahay istifhaamtu waa inkaari ma siman yihiin qof oo rumeeyey adiga iyo wixii lagugu soo dejiyey iyo qof jahli iyo dulumaad dhex socda oo qof indhala la mida miyuu miyay siman yihiin waxaa la yidhi waxay ku soo degtay labadani waxaa way xamza iyo abijahal bay ku soo kala degtaa la yidhi afaman yaclamu annamaa unzila ilayka min rabbika alxaqu waa xamze weeye iyo marka ilaa yowmiiddiin labadaas sifo qofkii labadaa tilmaamood laga helo unbay ku kala dhiciye xamze iyo kuma ekaanayso abijahal kaman miyuu la mid yahay huwa isaguba acmaa indhala innamaa in kale ma ahee yatadakkaru waxaa waansama oo intaa wax loo sheegayo iyo aayadka aayaadkaa waxaa wax ku qaata ulul albaabi kuwa caqliga saafiga a leh caqliga dhalaalaya ee wax lagu garan karo ulul albaab yeeyihiin marka si uusan nin walba isaga sheekanin isaga sheeganin ama aan looba dhiinba kii inuu wax inuu fiicnaado rabay oo allow ulul albaab si aan ugu daydo ulul albaab yaa la yidhaahdaa ulul albaab kuwanaa la yidhaahdaa aladiina kuwii weeye yuufuuna oofinayo bicahdi illaahi ilaahay ballankiisa ballamada faraha badan oo aynu in badan soo sheegnay oo ay ugu horrayso alla markii caalamu dar ay bini aadamku wax yaryar ahaayeene nebi aadan dhabirkiisa laga soo qaaday oo ilaahay uu yidhi alastu birabbikum miyaanan rabbigiin ahayn oo iyaguna qaaluu belaa ay yidhaahdeen balaadaas waa cahdigii iyo ballankii weeye belaa bay yidhahdeen taas waa mid takaaliifta oo diintu ay wadato oo uu ugu horeeyo muxuu ahay salaadihii iyo zakadii iyo soonkii iyo xajkii iyo makaarim ulikhlaaq iyo wixii la inofaloo dhan iyadana waxaa waa cahdigii ilaahay inaa caradna alaamaanata cala alsamaawaati waalardi waaljibaali faabaynahaa an yaxmilna wa ashfaqna minhaa waxamalaha alinsaanu taana waa sidaa aladiina yuufuuna kuwa oofiyo weeye ulul albaabka bicahdi illaahi wixii kale oo ballan ood bini aadam u qaaday ama idin dhex marayna isaguna waa waxaa weeye aladiina yuufuuna bicahdiillaahi kuwaasoo walaa yanquduuna aan burinaynin almiihaaqa ballankii dhaarta lagu adkeeyey way oofiyeen baa layidhi markaas haddana waxaa layidhi aladiina waxaa weeye aladiina yuufuuna bicahdiillaahi oo awaamirtii iyo nawaahidii iyo wixii lagu kallifay walaa yanquduuna almiihaaqa ballanta ilaahay oo ay adkeeyeen oo naftooda dhaar ay ku adkeeyeen oo iyaga iyo ilaahay u dhaxaysa ama iyaga addoomahana ma burinayaan taasi waa mid waaladiina kuwii weeye yasiluuna xidhiirinayo maa shaygii amara allaahu ilaahay uu faray bihi shayga an yuusala in la xidhiiriyana wuxuu ilaahay farana way xidhiirinayaan oo ay ugu horrayso arxaamka riximka oo inaga dhexeeyo waxaawe way xidhiirinayaan wayakhshawna waxay ka baqayaan rabbahum rabbigoodana way ka baqayaan ulul albaab wayakhaafuuna waxay ka baqayaanoo kale suu'a alxisaabi xisaabta daran ee waxba la isu dhaafaynin ee markaa qofka naarta gelinayso taana way ka baqayaan waaladiina kuwii way ulul albaabta sabaruu sabray ibtiqaa'a wejhi rabbihim rabbigooda ridihiisa wejigiisa iyagoo rabo ibtiqaa'a wejhi rabbihim rabbigooda wejigiisa doonid ay doonayaan ayay wax alla wixii u yimid oo dhib ah ayay ku sabreen wixii makaarih ah ilaahay daraaddiiba u sabreen intaa waxay ku dareen wa aqaamuu asalaata salaaddiina way oogeen wa anfaquu waxay bixiyeen mimaa rasaqnaahum wixii aan ku irsaaqnay qaar ka midana siran si hoos ah iyo wa calaaniyatan si saray u bixiyeen wayadra'uuna way reebaan bilxasanati xaaladii wanaagsaneed yay assayi'ata ku reebaanoo haddii dad xumaan ay ku sameeyaan iyagu kama aargutaane waxaa weeye dhibkii loo geysto dulqaad ayay muxuu ahay ku reebaan ibnu cabbaas wuxuu yidhi yadfacuuna bilcamali asaalix assayi'a min alacmaal ayay hadday acmaal xun ay sameeyaan waxaa weeye yafcaluuna alxasanaat liyadra'uu biha asayi'aat siduu xadiidku u ahaa wa atbici asayi'ata alxasanata tamxaha iyo bini aadamku hadday ku dhibaan inaad idfac bilatii hiya axsan fa ida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun taasoo kale inay noqoto bilxasanati sayi'ata ulaa'ika kuwa lahum iyaga waxaa u sugnaatay cuqba daari daarta wanaagsan cidhibteeda dambe ayaa u sugnaatay jannaatu cadnin nagaadiga beerihiisa ay helayaan yadkhuluunahaa horta iyagii waygeli waman dadna way gelayaan salaxa wanaagsanaaday oo min aabbaa'ihim aabbayaalkoodana waa liisu shashafeeci oo xataa hadday jannada galaan si ilaahay subxaana wa tacaala uu ugu raaxeeyo yaa midka hoosta jooga kan kore ayaa lagu sharfayaayo dadkiisibaa kor loogu keeni iyo waman salaxa min aabbaa'ihim ciddii wanaagsanaatay oo aabbayaashoodana iyaguna waxaa weeyaan way la gelayaan min aabbaa'ihim wa aswaajihim iyo xaasaskoodii ay qabeen waa sidaa iyaga wa durriyaatihim iyo ubadkoodii ay dhaleen na jannaday la gelayaan waalmalaa'ikatu malaa'igtii yadkhuluuna way u gelayaan calayhim kuwaas ahlu jannada ee jannaatu cadnin ah min kulli baabin irid kasta oo jannada ka mid a ayay uga gelayaan iyagoo dhahayo salaamu nabadgelya calaykum korkiinna ha ahaato bimaa sabartum wixii aad ku sabirteen fa nicma waxaa wanaagsanay cuqbadaari daar cidhibteed waa middan ilaahay uu idinka idin siiyey malaa'igtaa u hambalyaynaysa oo waa tahniye weeye almalaa'ikatu tadkhulu calayhim litahni'ati oo waxay odhanayaan salaamun calaykum bimaa sabartum wax alla wixii dhibaato iyo aafa o adduunyada ilaahay baa idinka badbaadiyey haddana saacaddii la bishaaraysan lahaa oo la istareexi lahaa ayaad gaadheene fa nicma cuqbadaari daar cidhibteed waa tane iyo caaqibe xamiidda oo la mahadiyo ayaad hesheen ilaahay marka halkaa wuxuu tiriyey ilaa sagaal tilmaamood oo ay leeyihiin awsaafa almu'miniina tisca yuu ilaahay tiriyey haddana waxaa la aqrinayaa oo uu la cirbinayaa kuwii gaalada ahaa iyo iyagana waxa qabsanayo waaladiina kuwii yanquduuna burinayo cahdallaahi ilaahay ballankiisa min bacdi miihaaqihi markii dhaar lagu adkeeyey kadib waxaa ugu horraysaan idhi qaaluu balaadii oo rabbigii rabbinimo u aqoonsan waayo oo ilaahay tawxiidkiisa qiri waaye oo rumayn waaye oo macaasidii iyo kufrigii ku nagaaday waaladiina kuwa yanquduuna burinaya cahda allaahi ilaahay ballankiisa min bacdi miihaaqihi markii la adkeeyey kadib oo wayaqtacuuna goynayo maa shaygii amara allaahu bihi ilaahay uu faray oo in qaraabadii la xidhiiriya an yuusala bihi oo wayufsiduuna fasaadinayo fi lardi kufri iyo macaasi ku fasaadinayo ulaa'ika kuwa lahum allacnatu fogeyn oo naxariista ilaahay laga fogeeyo ayaa u sugnaatay maxay kala fog yihiin labada koox ulaa'ika lahum allacnatu lacnad oo ilaahay naxariistiisa laga laga eriyo ayaa u sugnaatay qabaa'ix badan bay sameeyeenoo naxariista ilaahay waa laga buriyey walahum waxaa u sugnaaday suu'u daari daartii xumaydna oo naartii oo jahannamo ana way u sugnaatay walahum suu'u daari waa mid ay xumaynayso wahay jahannama jahannamo weeye intaa markaan ka baxnay yaa waxaa la sheegayaa dadkan oo adduunyada raacay dadku waxay uga hor imaanayaan diinta inteeda badan waxaa weeye waa adduunye iyo shahawaad iyo aad raaxaysatid waxaana la og yahay ilaahay diintu qofkii ilaahay soo raaci diinti yacnaa in adduunyada loo diidi ma aha iyagaan nasiib lahayne qofkan waxaa loo abuuray inuu adduunkana ku liibaano oo waxa la ilaahay wuxuu siiye uu ku raaxaysto aakharana uu ku liibaano ee iyagiibaa waxay isaga dhigayaan laba iska hor timid marka aakhariya adduun hadday tahay aniga adduunyadan arkaa ee aakharada aad sheegaysiin wayba iga maqantoo maba u jeede eh waxaa weeye adduunyadaydanaan marka anigu ayaan u xilanayaa kuwa yidhaahda weeye tii baa laleeyahay war adduunyadani waxay qiimo leeda ma leh ilaahay cidduu rabana wuu siin cidduu rabana ma siinayo laakiin waxaa weeye aayahaaga iyo mustaqbalkaaga hawaayin allaahu allaa yabsudu fidiya alrisqa risqiga ilaahay baa fidiya liman yashaa'u qofkuu doono ilaahay baa u fidiya yabsudu risqa liman yashaa'u wayaqdiru wuuna ku ciriiriyaayo qofkuu rabana ilaahay baa ku ciriirinaya xikmad buuna ka leeyahay waa ka marka wa farixuu kuwii gaalada ah waxay ku farxeen bilxayaati noloshii addunyaa ee liidatay yay diintii ilaahay dhaafsadeen iyadaay ku farxeen saan ku soo maray suuratu yuunus wadma'anuu bihaa way ku xasileen waraduu bihaa wadma'anuu way ku xasileen wamalxayaatu noloshii ma ahaanin hadday iyagu wax moodayaan addunyaa ee liidatay ama dhoweyd fil aakhirati aakhira haddii la barbar dhigo ilaa mataacun waa sahay yar oo qof musaafira intuu dhexda intuu ka gaarayo meesha u socdo wixii yaraa uu sahayanayo weeye taa markaan ka soo baxnay haddana waxoodii gaaladii yaan ku noqonnay wayaquulu waxay odhanayaan aladiina kuwii kafaruu gaaloobay waxay odhanayaan lowlaa unsila maa la soo dejiyo calayhi maxamed korkiisa maa lagu soo dejiyo min rabbihi aayatun maa aayad lagu soo dejiyo oo min rabbihi xagga rabbigiisa looga soo dejiyo waxaa weeye waana soo marray aayadan oo kale qur'aanka wuu soo celcelinayaa waxaa weeye maa lagu soo dejiya nebi maxamed xagga rabbigiisa aayad kufaartii saasay yidhaahdeen iyagoo u jeedo mucjisadii nebi muuse oo badda loo kala jeexay iyo mucjizadii nebi ciise oo dadka dhintay uu soo noolaynayay iyo wixii la mid ah qul waxaad tidhaahdaa mucjizo waxna ma hanuuniso waxna ma ma baadiyeyse e qul waxaad tidhaahdaa ina allaaha ilaahay yaa yudilu baadiyeeya man yashaa'u qofkuu doono wayahdii wuu hanuuniyaa ilayhi ilaallaahi ilaahay baa jidkiisa ku hanuuniya gacanta qabta man anaaba qofkii ilaahay u soo noqdayna ilaahay baa hanuuninaya markii sidaa la yidhi waa ka marka dadka aan aan raacin adduunyada ee diinta ilaahay iyo macaankeeda iyo saasoo kale ayaa halkan lainoo sheegayaa alle wuxuu yidhi aladiina kuwii aamanuu alliya nebigiisa rumeeye oo wa tatma'inu quluubuhum quluubtoodana ay xasishay alaa bidikriillaahi dikriga ilaahay yay tadma'inu alquluubu quluubta ku xasishaa sidaasuu ilaahay yidhi aladiina kuwii aamanuu rumeeye oo wa tatma'inu quluubuhum quluubtoodana ay degtay oo xasishay bidikrillaahi ilaahay dikrigiisa oo ilaahay u toobad keenay oo quluubtooda dikriga ilaahay iyo tawxiidkiisa ay weheshatay sidaas oo kaleeto alaa bidikriillaahi ilaahay dikrigiisay tadma'inu alquluubu yay quluubta ku xasiaa waxaa layihi baraaruga qoomo ilaahay dikrigiisaa la weheshadaa isagay quluubta ku xasishaa isagaa kaa celinaya inaad qalaq iyo walwal iyo walbahaar inaad isbaraanbarto iyo suu'al ciqaab in meel xun aad ku dambayso waxaa weeye ilaahay dikrigiisa tadma'inu alquluub amaa kuwii gaalada ahaa wa idaa dukira allaahu waxdahu ishma'azad quluubuhum quluubtoodiibaa yaa waxaa weye way yaqyaqsoonoo kale weeye war muxuu sheegi bay odhanayaan alaa bidikri illaahi tadma'inu alquluub aladiina kuwii aamanuu rumeeyey oo wa camiluu camal falay alsaalixaati acmaasha wanaagsan camal falay tuubaa liibaan ama bishaaro yaa lahum iyaga u sugnaatay iyo wa xusnu ma'aabin tuubaa lahum waxaa la yidhi faraxun farax iyo wa quratu caynin il qabowsatay baa u sugnaatay tuuba ama waa bushraa bishaara lahum iyaga u sugnaatay wa xusnu ma'aabin kadaalika arsalnaaka kadaalika sidaa aanu kuusoo aan u dirnay kadaalika kamaa arsalna alambiyaaa min qablika kadaalika yaan arsalnaaka adigana ku diray kii ugu horreeyey ma tihid wax lala yaabo ma tihid waa meelaha nabiga lagu sabirsiinayo kadaalika sidaasaan arsalnaaka ku dirnay fii ummatin ummad oo qad khalad ay hormartay min qablihaa iyaga hortooda umamun ummado kale la halaagay oo meesha ay isla degan yihin oo badigoo qaarkoodna ay carab ahaayeen sida qowmu huud iyo qowmu shucayb iyo qowmu saalix kulli intaasoo dhan umamun min khalad min qablihaa umamun maxaan kuugu soo diray litatluwa inaad aqrido calayhim korkooda alladii kii awxaynaa aan waxyoonnay ilayka aan kuu waxyoonnay adiga wa hum iyaguna yakfuruuna biaraxmaani allaha naxariista badan ayay ku kufrinayaan oo sabu nusuulkeeda waan sheegno markii usjuduu liraxmaani waxayna nasjudu limaa ta'murunaa wazaadahum marka sidaasay ahayd nufuuran waxaa wuxuu yii litatluwa calayhim inaad u aqrido calayhim korkooda biladii awxaynaa ilayka kaan kuu soo waxyoodnay wahum iyaguna yakfuruuna biaraxmaani allaha naxariista badan bay ku kufrinayaan qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow huwa isagu rabbigayga raxmaanka rabbii aniga rabbigayga weeye laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudo oo kalena ma jiro ilaa huu isaga ma ogiye calayhi korkiisaan tawakaltu tala saartay wa ilayhi isagaan mataabi una toobad keenayaayo isagaan u noqonayaa alla subxaana wa tacaala waa nabiga waxa uu kala kulmayey oo diidmo iyo dhega adeeg iyo madax adayga ayaayaa nabiga la sabirsiinayaa intaa markaan soo sheegnay nimankan maal aayad lagu soo dejiyo min rabbihi ah yuu ilaahay wuxuu nabiga u sheegayaa innagana inoo sheegayaa haddii wax walba la sameeyo inayna waxba ku qaadanayninoo soo rumaynaynin alle wuxuu ihi walow anna qur'aanan qur'aan suyirad haddii lagu socodsiiyo bihi qur'aanka aljibaalu buuraha ow quticad bihi alardu ama dhulka lagu jarjaro ow kullima bihi almowta ama kuwa dhintay lagula hadlo bal lilaahi alamru jamiican marka waxaa weeye aayaddan inayna nimankaasi ayna waxba u taraynin wax ka maqanoo aayad ah waxaa weeye walow anna qur'aanan suyirad bihi aljibaalu haddii kitaab kutubta ilaahay uu soo dejiyey aqrintiisa buuraha lagaga dhaqaajinayo meeshooda ama dhulka lagu jarjarayo lagu kala jeexjeexayo oo ay ay qidca qidca noqonayso oo kullima bihilmowta lagula hadlayo oy markaa dadkii dhintay ay hadlayaanoo ajiibayaan hadday kitaab un sidaa uu jiro waxaa weeye waa la xadfay oo waxaa weeye lakaana haada alqur'aanu qur'aankanuu ahaan lahaa maxaa yeelay waa hidaayada iyo waanada iyo waxa uu xambaarsanayo weeyaan lakaana haada alqur'aanu low anna qur'aanan qur'aan suyirad bihi aljibaalu buuraha lagu socodsiinayo ow quticad bihi alardu dhulka lagu googoynayo ow kullima bihi almowtaa inta dhintay lagula hadlayo waxaa weye lakaana haada alqur'aan bal iskaba dhaafe lilaahi alamru ilaahay baa amarka iskale jamiican siduu doona ilaahay baa yeeli waxaa weeye qur'aanka low anna qur'aanan fucila bihi maa dukira lakaana haada alqur'aanu laakiin maca daalika nimankaasi alla ma una kama yeelin wixii ay soo jeediyeen oo in aayad loo keeno ah maxaa yeele umuurtoo dhan ilaahay baa yaa gacanta ugu jirtaa siduu doonuu yeeli iyagu waxay kolba soo ikhtiraaxdaan lagama yeelayo intaa markii la yidhi bal lilaahi alamru jamiican yaa waxaa layidhi afalam yay-asi miyaynan miyayna quusanin aladiina kuwii miyayna ogaanin yacna awalam yay-as yacni miya ogaanin baa laga wadaa awalam yay-asi aladiina kuwii miyayna ogaanin aamanuu rumeeyey allow yashaa'u allaahu allah hadduu doono lahada annaasa dadka oo dhan inuu hanuunin lahaa miyayna ogeyn afalam yaqnad yay-as almu'minuuna min iimaani alkufaar oo wayaclamuuna annahu low shaaa allaahu lahadaahum inuu hanuunin lahaa miyayna ogeyn baa la yidhi afalam yay-as miyayna quusanin aladiina aamanuu kuwii rumeeyey gaalada iimaankooda miyayna ka quusanin weli allow yashaa'u allaahu ilaahay hadduu doono lahada annaasa dadka wuu hanuunin lahaa jamiican walaa yazaalu aladiina kuwii ka tegi mayso ka zuuli mayso kafaruu gaaloobay tusiibuhum inay ku dhacayso bimaa sanacuu waxay saneeyeen oo macaasi iyo xumaana qaaricatun mid oo musiibo uu ku degto waxaa weeye ka tegi mayso qaaricatun ow taxullu inay degayso qariiban mid u dhow min diyaarihim min daarihim daartooda u dhow walaa yazaalu aladiina kafaruu tusiibuhum bimaa sanacuu qaaricatun ow taxullu qariiban min daarihim marka waxaa weeye kama tegayaan inay musiibo acmaashooda gaalnimada ah ay ku dhacayso oo ka mid ah balaayaad iyo masaa'ib inay ku soo degayso ow taxullu qariiban min daarihim oo daahiye ama musiibo weyn oy ka argagaxaan inay u iman doonto marka culimmada qaar waxay leeyihiin waxaa la ishaarayaa abaarihii ku dhacay qaar waxay leeyihiin dhibkii weynaa ee marka dambe ka soo gaari doona meesha layaha beder waxyaabahaasaa la ishaarayaa xataa ya'tiya wacdullaahi ilaahay yaboohdiisa ilaa intay ka timaaddo ina allaaha allana laa yukhlifu ma ballan furo almiicaada wixii uu yaboohay ma ballan furo wallaahu subxaana wa tacaala aclam darsigii xaggaa joogo